Taswiirta sagaalaad Mar waxaa jiray boqor, boqorkaasina markaasi waxa uu eegayay xisaabta shaqaalihiisa. Boqorkii waxa uu yeeray mid ka mid ah shaqaalaha oo markaasi lacag badan lahaa. Ninka isaga markaasi ma uusan haysan wax saa u sii badan, boqorkii ayaa ku amray in isaga iyo xoolihiisa la iibinaya si markaasi deynta loo bixiyo. marka ayuu wuxuu ku yidhi sayidow ii naxariiso war sayidow ii naxariiso waan kuu ballanqaaday in aan bixinayo lacagta ayada ah ninkii isaga ahaa ee boqorkii waa uu u naxariistay oo wuxuu yidhi kac waad fasaxan tahay waanan kuu cafiyey diintan kugu lahaa miyaad garanaysaa waxa uu sameeyey shaqaalahaasi ninkii shaqaalaha waa uu tegey oo waxa uu tegey nin kale oo saaxiibkiis oo uu lacag ku lahaa wuu qabsaday oo waa uu ku qayli oo yidhi haddeer bixi lacagtaydii lacagtan kugu lahaa haddeer halkan soo dhig markaasuu ninkii calaacalay oo uu ku yidhi alla saaxiibow iddaa maxaa yeelay ma bixin karo ee mar kalan bixinaya ma uu dhegaysanin hadalka uu leeyahay saaxiibkiis waxa uu ku tuuray xabsi dad badan ayaa eegayay xaaladda sida ay u dhacayso dadkii waxay u sheegeen boqorka boqorkiina markii uu maqlay arrintaa aad ayuu u carooday waa uu yeeray oo uu ku yidhi ninkaadan shirka badanow anigu waxa aan kuu cafiyey deyntii faraha badnayd ee aan kugu lahaa waa oo aan kuu naxariistay miyaadan naxariis u dareemaynin saaxiibkaada oo aad ku leedahay wax yar marka ayuu boqorkii ku tuuray xabsi isagana oo wuxuu yidhi ilaa waa inuu bixiyaa deentii lagu lahaa sidaa ayada ah weeye sida uuna baray ciise masiix oo uu nagu yidhi waa in aad saamaxdaan kuwa idinka idinku leh deenta mid ka mid ah xirtiisa ee la yidhaahdo butros ayaa waxa uu weydiiyey haddii uu walaalkaydu ii gafo marar badan imise jeer ayaan cafin karaa toddoba jeer miyay ku filan tahay markaasuu ciise waxa ugu jawaabay ma aha toddoba jeer ee waa toddobaatan lagu dhuftay toddobo saaxiib bal ka fikir adigu imise jeer ayuu ilaah ku cafiyey sida runta ah miyaad xisaabi kartaa waxaan u malaynayaa ma xisaabi kartid sidaa la'alligeed waxaan u baahannahay inaan cafinno walaalaheenna